bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama alxuseyn islamic stereo and bookshop hargeysa halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cajaladii koowaad ee mawduucii ku saabsanaa soonka oo ka kooban laba cajaladood waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir wala alihi waasxaabi waslama tasliima kaiira wabacd waxaynu wax ka odhan doonaa soomka iyadoo waktigiisii uu nagu soo dhow yahay ilaahay nabad haynagu gaadhsiiye waxaynu ka xusnaa runtii waa baraarujin iyo arrimo guulo caama wixii laakiin gaargaar ahee axkaamtiisa sii hoose dee kolley wacdiga culimadu jeedinaysa iyo waxay noogu iman doonaa waanooyinka bisha dhexdeeda dhacaya insha allahu tacaala waxa yar waxaan ka xusilaa asraaru siyaam marka hore soomka iyo bal asraarta ku jirta ilaa toddoba nuqdadood meelahaasaynu ka soo qaadan doonaa islaamku shay kastoo uu jireeyo ama ilaaha boqorka ayba uu noo jireeyo xikmad kama madhna afcaasha ilaahay sidaanay xikmad uga madhnayn iyo waxyaabaha uu samaynayo waxyaabaha u addoomaha u jidaynayaana xikmad kama madhnaa laakiin yaclamuhaa man yaclamuhaa wayajhaluhaa man yajhalhaa qofna wuu fahmaya qofna waanu fahmaynuun xikmadihiisa waxaa kamid a de qofku marka uu soomo muslimka ay wax badan si camaliya uu usoo taabanayo in nafta uu nadiifinayo taskiyatu nafs بطاعة الله فيma أmr والانتihاaء عama نahى عanه naftiibaa hufnaan qaadanaysa hufnaan oo waxaan la yidhaahdo duنuubtu waa culays لذalik bay noqotay wزr alأwزاar liyaxmiluu أwزaarahم waa wزri baa lagu sheegaya culays waana sida qofka muminkaa uu dareemayo markuu dembi ku dhacayo buur weyn buu dareemaya halka qofka munaafiqa ah daqsuu dareemayo dembiga weyne uu gelayo wixii cuslayn lahaa naftan ayuu dhan uga riixayaa qofka addoonnimadii laga doonaya inuu addoon noqdo ilaahay u abuurayna tadriib iyo tarbiya ayuu ka helaya xagga soomka ah ilaa markastoo addoonku uu ilaahay kusii dhawaanaya oo mar kastoo cibaadada uu badsado addoonnimadiisa xaqiijinaysa waxaanay taasi ku timi bixirmaani nafsi can shahawaatiha naftii waxay doonaysaa hadalkii xumaa waxay doonaysaa cunadii waxay doonaysaa cabidi waxay doonaysaa jimaaci wixii o dhan ilaahay dartiib uga daayay marka layliskaasu siiyey naftiisa layliskaana taskiya ayaa ka soo baxay in nafti ay maydhanto dabeetana qofkan qadoodigiisa ayaabuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in udgoon uu ka dhalanayo iyo raali noqosho ilaahay waladii nafsii biyadihi lakhaluufu fami saaim adyabu cinda allahi min riixi mis qofkan afkiisa luunkaa ka soo baxaya ayaaba ilaahay agtiisa ka udgoonba halkaa miskiga laydhaah waa layliskan uu qofkani qaatay taskiyadii ka dhalatay waxay keentay in arrinkiis udgoonkiisu halkaa gaadhaba qofkii sidoo kale ina asiyaama wain kaana fiihi xifdu lisixafi lbadan kama yashhad bidalika alaطibaa lmutakhasisuun faina fiiha ayضa iclaan iclaa liljanib aruuxi cala aljanib almaadi fi linsaan qofkii waxaa la isla qira inuu caafimaad ka helayo jirkiisu sida dhakhaatiirta ku takhasusay cilmiga dibiga ay sugeen beri dhexdeena waxay ka warramayeen yuhuudda baaritaan bay sameeyeen baaritaankaa dadka yuhuuddana way ku sameeyeen dad filistiiniyiinana way ku sameeyeen dabeedna waxa ay sheegeen xididadooda halka ay u shaqeeyaan iyo dadkaa muslimiinta iyo dadkaa gaalada ah inay wax badan ku kala duwan yihiin qofku marka uu soomuu soomka kasoo baxo jirkiisu waxa uu qaataa bay dhahaan shaxmi yaroo khafiif oo wanaagsan baa ayaa kasoo baxa jirkiis inuu wanaagsanaanayo qiran iyaga laftigooda iyadoo taasi jirto oo wax suganaysa haddana qofku dee laba qaybood buu ka kooban yahay jir iyo ruuxe qaybtii ruuxda ayaa ka kor noqonaysa awoodda iyo gacanta sarena ka yeelanaysa qaybtii jirhka waa laba cunsur oo isu yimi marka cunsuru diin wa cunsuru ruux alilaahi marka cunsurkan dhoobadu meeshii laga abuuro xagga dhulka ah ayuu usii socdaa hubuud ila taxt hoos buu usii daadegaya inuu sixada qaniino cunsurkan kale ruuxduna kor buu usii kacaya marka soomku kanuu caawinaya cunsurka ruux sidaa daraaddeed ayaa uu noqday soomkii mid u hiiliyey ruuxdii cala aljism caqligiibu ayuu uhiiliyey oo shahwadiibuu ka hiiliyey la caqliga wanaagsan in alla la caabudaa buu sheegaya shahwada iyo rabitaanka oo shaydaanku ku laran yahayna in wixii naftu ay doonayso la siiyaabay sheegaysa ama qofka ugu yeedhaysa labadaas way kala xog bata soomku kala uhiiliyey arrintaasina rubama uu sheegayo laga faaidaysan karo xadiidka uu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofku laba farxadood buu leeyahy uu farxayo midi waa markuu afuro midina waa markuu ilaahay la kulmo markuu soomkii ka afuro galab walba ama ciidaba uu ka afuro intuu soo dhamaysto bishii farxadeeduu leeyay ilaahay markuu la kulmana farxadeeduu leeyay wuxuu ku faraxsan yahay jaanibkii sarreeye ruuxda ahaa oo runtii uu isgarab taagu u hiiliyey ilaa uu caalamka kore u baxay oo uu kor noqday soomkii sirta afra saddexaada ku jirtaa waxa weeye waa tarbiya liliraada wa jihaad lilnafs watacwiil cala asabr wathawrati cala alma'luuf intaasoo arrimoodba waa ku jiraan naftii oo qofkii jihaadkii uu kaa guulaystay iyadii oo sabirkii uu caado uga dhigay oo la qabsatay kacdoonkan ilaahay uu faray inuu qofkii naftu wixii ay la soo qabsatay ku kacdoomo uu ka tallaabsado taana uu hirgeliyey qofkii iyadoo la yidhaahdo mufaaraqat lmaaluufi mashaqa qofku hadduu dee wax la soo qabsado koob iyo toban biloodo wuxuusoo hafayo cunayay ka fuqo ka go-dani way adagtay lidaalika baa soomku maalmaha ugu horeeya dadku ay si uu yara yihiin shaqaysan kara waana yidhahdaa waa la sooman yihi amaba uu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam soom oo dhanku ilaahay ugu jeclaa inuu ahaa soomkii daawud nebi daawud calayhi salaam soomkaasi muxuu ahaa kaana yufdiru yawman wayasuumu yawman maalina wuu afurayey maalina wuu soomayay macnaheed waxay ka dhigan tahay maalin walba soom bilow ah ayuu ku jiraa oo wuxuu xataa ka ilaaliyey naftii inay soomkii la qabsato haddii la isugu bixiyo oo soomka uun uu qofku wadi lahaa oo maalinkan uu afurayo uu ka dayn lahaa uu ka sahlanaan lahaa laakiin sidaa isdhex socodka ah ee cunadii iyo soomkii isku jiraan waa arrin maalin walba bilow sheegaysa inuu qofkii ku bilaabmayo soomkii qofka bani aadamkayna waa iraadada un mal insaanu ila liraada qofku waa waa go-aan lidalik baa caqliga caqliga waxa caqli loogu magacaabo ila caqliga waa waxa wax lagu xidho lagu dabro qofku dabraa caqligu caqligiibuu isticmaalu ka shaqaysiiyey marku go-aan yeesho iyo iraada hebel wuxuu ku ammaanan yahay go-aan inuu yeesho marka qofku de gaaladaba ilaahay wuxuu ugu eedeeyey inay noqdeen xayawaanka oo kale iraadun bay yeelan waayeen qof naftiisii famkiisii iyo farjigiisii ka adkaan waayey de arrin ma hayo cidna u talin maayo boqoradaha ingiriiska mid kamidabuu nin la shaqeeyo soomaaliya ka waramayay annagoo maalin wada socona ayaan idhi ayay jiraan waxuno markaasaan idhi waan soomanahay inta horay fikirtay oo markaasay tiri bu iha iyo anigu saddex marka igu soo dhacaan midnama xejin karayo runtaan kuu sheegaya marka aan doono inaan wax cuno waa inaan wax cunaa ma xejin karayo markay hurda igu soo dhacdana waa inaan jiifiyaa markay hamad igu soo dhacdana kaigu dhawa inaan ku dhaqaajiya saddexdaa anugu mar hadday saddexdaa hamadi iyo hurdada iyo hunguriga ma hayn karabay marka de waaba nin cajaayib aata in kaaga dhalinyarada xoogga le helo waan soomana oo waan afxidhna marka fuqida min hada almar aliraada iraadadii baa laga waayay iyo go-aankii ina dalika lamin cazmi lumuur waa arrimaha go-aanka ah faidaa cazamta go-aankaasaa markaa la xusaya casmigaa iyo go-aanka ah iyo iraadadaasoo qofku uu fuliyo runtii waxa uu ku geli karaya qalcaduu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam markii uu hi asiyaamu junnatun wahuwa xisnun min xusuuni lmu'min waa qalcad soonku kamida qalcadaha uu qofka mu'minka ay galo qalcad wey xikmada afraad ama sirta afraada ku jirtaa waxa weeye de sida macruufkaa qofka bani aadamkaa baahidan ku abuuran ee jinsigaa labkiina uu doonayo inuu dhadig la kulmo dhadigiina lab la kulmo waxa uu kamid yahay min akbari aslixati shayطaani fii iqwaai linsaan waa hubka ugu cajiibsan ee shaydaanku uu aadamaha ku isticmaalo haddii hubun laysku isticmaalo la yidhaahdo waa khatar kaasaa ugu khatar badan qofka bani aadamka ah oo had iyo jeer marka uu dabdin kari waayo meesha uu kala dhaco iyo waxa ka dhasha dhibkiisa waa laga yaabaa oo qofkiiyo qoyskiiyo ummadaba wuu wada gaadhaa lidaalik buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam war kumaan jannada u ballan qaadaayo ii ballan qaadaya uun afka iyo ifta man yadmanu lii maa bayna lixyayhi wa farjayhi fakidayhi adman lahu ljanna aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam bal arrinkaas siduu usoo dhigay eeg nebigu ballanqaad baan siinayaa buuri inuu jannada gelayo ka afkaa iyo ibtaa xijin karaa markaa qofka labadaa ka adkaada arrinkiisu ma sahlana waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum ilahay baa ku ammaanay mu'miniinta marka aada eegto maanta taa mistaaqiyadeeda ama shayga rumaynaya waaqicad ka arkaysa runtii waaqica dadkii maanta waxaa laga cadaadayaa laleeyahay idiskii markii la tirakoobay lix milyan buu dilay oo qof aa wadankan soomaaliya laydhaa inta dad ku noolin leeg ayaabuu kow ka dhigay inta la luudaysaana way ka daran yihin inta uu soo hahayuu soo kinkiiminayo iyo inta kusii socotaana ka daran maxaa ka yimi waa hubkii unbuu ku halweyey oo uu ku riday shaydaanku silaaxii isaga ahay khariisada baahidii jinsiga ahayd ayuu qofkii ku baadhbaaday dabeetana markaasuu isxejin kari waayo markaasaa laga waramaayo laxmaa loo fiirfiirsadaa bulshadaad la nooshahay runtii amraadteeda qofku markuu mas-uul yahay waa inuu cuduradeeda iyo mashaakilkeeda jira inuu wax ka eego wey inaad aqalkaaga un gasho aad meheradaada gasho aad dabeetana masaajidkaaga un gasho warku uu ku dhaya maaha haddaad saa u dhaqanto daad baa kuu soo gelaya xalinaya ama cawska aada ku fadhidaa gubanaya ama masallahaaba lagaa horgufaya marka waa inaad wixii kugu xeernaa iyo waxa wadanka ka jira hareerihiisa eg iminka markabaa inoo soo dega ayaa la yidhaha etoobiya uu soo degaa raashin buu usidaa tusaale yar baan asiinaya waaya xoogaa dollara waa laga faa'iidaa laakiin darawaliintoo dhamina iris bay soo qaadayaan aqlabuhum ilaa cid ilaahay uu ilaaliyey mooyaane marka intaa qaxwaa iska soo qaataan dabeetana intaasoo habeen uu taraagaa ku jiro injiidii buu la soo maraya dabeedna la aafow markaasaa ixsaaiyaadka statikiska ay dhakhaatiirta sugayaan waxaa kamida intaasoo direefar ama midaad taqaanay baa lagu oraya rigoormuu ka shubay waa kii isku darmay ee bantii xejin waaye isku ku dhacay hada wasalaam dabcan dee xaasaskiina way kusoo noqonayaan musiibada waa waxyaabaha jira wey waa qofkii oo insaankii oo hakin kari waayey shahwadii iyo hamadii markaasaa waxa aada arkaysaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam taa in badan ka dardaarmayo in badan fitnada ay dumarku leeyihiin reer banu israaeil halkii laga soo galay waxay ahayd fitnada dumarka bui fitnada dumarka marka adduunyadu ibtilada ay leedahay iyo dumarku ibtiladay leeyihiin ka feejignaada dumarku waa dad wanaagsan waa bulshada qaybaheeda asaasigaa hadday wanaagsanaadaan bulshadaa wanaagsanaanaysa hadday xumaadaanna waa hawada ubaxay dardaaranku nabigu bixinaya calayhi salaatu wasalaam waa gaaladuna taasay fahmeeno ile shaydaankay ushaqaynayaane waa kuwa dumarkii qaawiyey hadday iclaam ku jiraan iyo hadday shaqo ku jiraan mar walba gabadha waa inay qaawanaato inay qaawanaato hadday xijaaban tahay shaqana loo diran maayo qaxoontina loo ogolaan maayo tacliinna la siin maayo wax walba waa la iska hortaagaya laakiin maxaa lagaa macaashaya bay yidhaahdaan markay shaqada qorayaan kuwa warbaahinta dad isa soo xijaabta maxaa lagaa macaashaya wayna dhakadaada hala daadaawada iyo laabtaade aada faydfaydaa marka haddaba soomku sida macruufkaa qariisada noocan ahe qofkii qaadqaadaysa ama soo laabqaadaysana wuu jabiyaa wuu jabiyaa waana kii nebigu ugu naseexeeyey calayhi salaatu wasalaam ee kula taliyey bulshada dhalinyarada raggooda iyo dumarkoodaba marka ay waayaan adduunyo ay ku guursadaan markay waayaan oo meherkii iyo masruufkii unbaaba dee daruuriye markay labadaa waayaan inuu qofku iska soomo inin cunana maaha inuu meel kale ukacana maaha laakiin waa in uu soomaa soomkaa sidaa waxa uu dareemayana ka yaraynaya isla markaa ajrina uu ka helaya iyo sawaabki boqol soonuun ha noqdo ya macshar shabaab man istaaaca minkum lbaata falyataزawaj fainahu aqadu lilbasar ishii waxuuna egeegi lahayd saa wareegi lahayd sida gorgorka ishiisa way soo laabanaysaa xumaanta ka joogsanaysa waaxsanu lilfarji cawradii qofka markaa xumaan ku dhici lahaydna sidaasa uroon waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaara kaashaan buu unoqday xumaantiibuu ka hakinaya sidii wax bafaanan oo kale xikmadihii soomka waxaa kamid noqday ishcaaru siyaam ishcaaru saaim baa leeyahy binicmat illaahi tacaala caleyh ilaahay nicmada oo addoonkii siiyey ee mid cabid leh ee mid cunid leh ee barwaaqada uu ilaahay u diyaariyo afka ugu gurayo taa nicmadaasu aada u dareemaya qofka dadku dee way kala duwan yihiin dadka barwaaqa ku noolkaa iyo qaarkood baan dareeminba haraadku gaajada dhibaatada uu leeyahay iyo iyo gaajada ama wax badan ba aragba ama hadday beri arkeen ilaa wa imika iska labanba laakiin marka uu qofkii gaajoodo ee uu haraado ee galabtii wixii u baahnaa ee uu dul fadhiyo saa uu dhagaysanayay goorta la aadaami doono dhag ku siiyo macaankiisana uu dareemo nicmada ilaahay buu ogaanaya oo kolkii hore uu runtii fududaysanayo la sahlanayd oo subaxdii uu quraacanayo nusu saace cunayay oo duhurkii qabaynayo wixii isdul baxa taasina waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam doonayo inuu dareemo markii uu doortay duunyo la-aan xadiidkaa waxaa ku sugnaa ilaahay wuxuu ii bandhigay buu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam meeshan maka la yidhaahdo dooxeeda elaa bacaadyadeeda ay leedahay in la iiga dhiga uun dahab halkaa maka intaa ciiddaa dooxyada dhex maro oo dhan dahaba lagaaga dhigay dadkuna ad ku kala saydhide waa kuwan duunyada uhanqaltaagay aada kala siisa adna aada ka sahay qaadati markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam muu dooran intaa laakiin wuxuu ihi ilaahay oo maalinna waxbaan heli oo waan cuni doonaa nicmadaasaan ku mahadbaqi maalina waan iska gaajoon kolkaasaan dabeedna tadaruci doonaa faidaa juctu tadaractu ilayk wadakartuk waidaa shabictu xamadtuk washakartuk ilaa markaan gaajoodana waan isdhuldhigi doonaayo dee addoonaan waxba haysan inaan ahay baan dareemi doonaa marka aan wax cuneen wax helana waan kugu mahadnaqi doonaa nicmadaada macaankeeda dareemo saasaanu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii subax u yimi ooriyihiisii oo dhanna quraac la waayey ee yidhi idan ana saaim dee kol haddaa quraacba weydeen buuri dee ma soom baan waaye gaajadaydu dee soon hay noqotay bu waa kii soomay waa kuwa masalada fuqahadu kala baxaa xaggaa dambe aynu ku xusi doono in soomka sunnaha maalintii la bilaabi karo waa dareenka uu leeyahay qofka muuminka ahi axwaashiisa isdaba soconaysa dawaam lxaali min almuxaal ila xaalad keliya socon mayso cajaba liamri lmumin qofka muminka arrinkiisu yaab buu leeyay bu nebi uri calayhi salaatu wasalaam arrinkiisu yaab buu leeyay qofka muuminka ahoo marka dhibaata ay ku dhacdo ama gaajo ama faqri ama duruuf wuu sabraayo rabtay khayru noqotaa marka uu barwaaqada ilaahay helana ee uu dhadhamiyo dhacaankeedana ilaahay buu mahadiyaa oo ku mahadnaqaa arrintaasee xusaysaa kolka waa xikmadii bay ka mid tahay ishcaaru saaimi binicmat illaahi tacaala caleyh xikmadda lixaad waa xikmatun ijtimaaciya xikmad ah xusaysa ama sheegaysa iska xurka bulshada iyo inay isu naxariisato iyo inay isla jaan qaado waxa ilaahay uu ijbaariyey ama uu waajib ka dhigay in la gaajoodo ajbara cala almu'miniin aljuu gaajo ayaa qaraar lagu soo saaro la hala gaajoodo ilahay dartii ha loo gaajoodo gaajadaasi waxay dareensiisay dadkii akniyada ahaa lixaali akbaad aljaa'ica min almasaakiin caloolaha iyo beerka gaajaysan ee haraadan ee masaakiintu ay leeyihiin markaasaa qofkii waxhaystay uu leeyahay war ma raggun baa waxani adiga bishanaabuu ku haystee ma rag buu sanadkao dhan ba ay tani haysatay lidaalik baa deeqdu ay badataa bisha ramadaan saynu aragnay oo dadka muslimiinta ah ay ku tartamaan inta qofa uu qofku afurinayo iyo inta sadaqo uu bixinayo oo akoonadii xidhnaa la furaa ay gaaladu ka yaabsay markii ay dhab u dhabagaleen dadka muslimiinta iyo waxbixintooda ila shaydaan baa kusoo kiciyey ay leeyihiin war bishaasi dhaqaalaha baxa oo dhaqaalo yaab leh oo sanadkao dhan ba bixinba nabiguna calayhi salaatu wasalaam taasuu guubaabiyey markii uhi man fabara saa'iman kaana lahu mithlu ajri hayra annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shay-a qofka qof afuriya afuriya unbuu nebigu xusay ama wax badan ha ku afuri ama wax yar ha ku afuri ama biyo ha ku afuri wuxuu helayaa ajrigii ka sooman in la eg hadda ka soomanina ajrigiisii wuu leeyahy bu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam waxba lagama nuqsaadinayo ilaahay fadligiisi iyo deeqdiisu way ballaaran tahay taa waxba lagama nuqsaamin intii leegunbuu kan afuriyeyna uu leeyahy marka haddaad shan afuriso haddaad toban afuriso haddaad soddon afuriso dee intaasoo maalmood unbaad adiguna soontay oo kuwanaa kuu soomay iyana way soomanaayeen hadda koodiina way leeyihin kaagana way leeyihin kaagana waad leedahay oo waad ka helaysaa iyaga waa qadiyad ijtimaaciya wey ilaahay baa ku baraarujiyey bulsh bulshadu dariiqada isugu naxariisan lahayd wajimaacu dalika kulli waxaynu odhan karnaa soomkii wuxuu u diyaarinayaa darajo uu qofku gaara tii ugu sarreysay oo a darajat lmuttaqiin dadka ilaahay ka cabsada in badan aad qur-aanka ku aragto almuttaqiin iyo abaalka ay leeyihiin in badan baad ku aragtaa qur-aanka aljanaha markuu ilahay ka waramay muminiinta sifooyinkooda marka uu ka waramayo taqwada inta uu amrayo darajada insaanku gaara taa ugu sarreysa u diyaarinaya soomka alla yihi ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun lacalakum tattaquun xafo waa noqonaysaa cilana way noqonaysaa likay tattaquun si ay ilaahay uga cabsataan marka alla kacabsigaa lagu helaya waxaynu odhan karnaa bishan qofku carbis iyo layl iyo tababar buu qaatay shahaadadeedana biidn illaahi tacaala sidaa nabigu uu sheegay uu guddooman doono oo uu qaadan doono maalinta ciidda ama maalinta ilaahay uu la kulmo ayuu shahaadada qaadanaya mumtaaz mumtaaz mumtaaz bay ugu qoranta darajo arday uu ku baasata ugu sarraysa markaasuu ku farxaya markau darajadaa gaado man saama ramadaana iimaana waxtisaaba ufira lahu ma taqadama min danbi waman qaama ramadaana iimaana waxtisaaba ufira lahu ma taqadama min danbi xadiidkaa muttafaqu caleyhiga nebigu saasuu ku xusay calayhi salaatu wasalaam marintaa haddii aynu toddobadaa shay kaga baxno asraarta siyaamka iyo xikmadihiisa waxaynu wax yar ka odhan lahay ama soo qaadan lahay nusuusta tilmaamaysa cibaadadan qaaliga ah ee diyaarka aynu u nahay fadligeeda had iyo jeerna ilaahay nidaamka uu addoomaha u dejinayo waxa uu raaciyaa tarkiibkiisa iyo tariibkiisa wixii axkaama qaanuun ahee ilaahay dadkan uu jidaynayo waxa uu raaciyaa tarkiib iyo tarhiib waxay dhahdaan culimada ka warama asraaru shariica waa arrin ka maran qawaaniinta basharka qaanuunka basharka iyo xeerarka ay dejistaan ma wataan tarkiib iyo tarhiib ma wataan ee qofku waxaa markuu sameeyo cuqubadiisu waa nooca waa cuquba dunyawi oo la garanayo laakiin aayadii iyo xadiidkii waxay ka waramayaan qofkani bushaarada uu leeyahay iyo digniinta iyo cadaabka aakhira iyo jannada camalkan marka uu sameeyo wanaagsan waxa uu ka helaya camalkan xun marka uu ku dhaco uu xugla kulmayo idan markaa ilaahay de wuxuu yaqaanaa dareenka dadka maadaama de iyaga uu abuuray iyo fikirkooda iyo cuquushoodaba kole haduu abuuray say ufikiraan iyo waxa dhiirigeliya iyo waxa joojiya intaba uu yaqaanaa marka fadliga cibaadada aada gudanayso fadligooda lagu sheega waa shay xaafisa ama qofkii kiciniyo abaabul ku samaynaya oo ku dhiirigelinaya inuu ku tartamo camalkan isagaa xadiidkaa muslim uu warinayo abi hurayrana nabiga uu ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ee in badana maqasheen wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam xadiidkuna waa xadiis lquds kul cml bn aadama lahu ila صiyam fainahu lii waana ajzii bih wصiyaamu junat faida kana ywm axadikum falaa yarfad walaa yasqb walaa yajhab qaybtiisa hora xadiika qudsiga camalka ina bani aadam oo dhan uu samaynayo ilahay wuxuu xadiisa qudsigaa kuyihi isagaa leh soomka mooyaane soomka anigaa leh kanaana ka abaalinaya marka cibaado walba qofka muminka ah ilahay dartiib u gudanaya laakiin soomkani dheeraad buu leeyahay waa sida addoonkii ilaahay ka dhaxaysa oo aanay cid kale ogaan karaynin wuu kari karaa qofku intuu aqalka galo inuu soo hidigo oo uu soo dhergo dabadeetana oo afka boorka iska mariyo oo luun isu yeelo wuu kari karaa iyadoon cidina arki karaynin ilaa aqalkiisi iyo raashinkiisi iyo wixiisi waa u gooniya laakiin wuxuu u ag fadhiyaa oo u afxidhanya ilaahay darti yaa u diidaya ilahay soomku waa gaashaan xumaantu gaashaan uga yihi hadduu gaashaan uga noqon waayo aqbalkiisibaa waxay mid idinka idinka midi maalin marka uu sooman yahay ha iska ilaaliya rafadka hadalka dembiga iyo saqabka oo qaylada ah iyo jahliga oo qofkiio ninweynimada ka taga ah oo ciyaalnimo ku dhaca ninweynimadu maaha qofku inuu qaylqayliyo oo wax galaa macnaha oo aad adduuniya aakhira toona faa'iida ulahayn uu ku meeraysto maha walaa yajhal nooc jahliya bay noqonaysaa hadduu waktigiisii qofku ku qaato shaxdi iyo dunadii iyo waxaan waba tanayna waan isku maaweelinayna oo maad waxbaratid oo maad dikri ilaahay la timaad oo maad dadka waxu sheegtid oo maad wax badan oo kaleo kaalintana kuu buuxin lahaa ayaa jira khayrka kuule walaa yajhal buu le wax jahliya yuu samayn qofku rafkadkuna dawaa wixii dembigahaa iyo macaasidii alfuxshu fi lqawl ilaa aimada qaarkood ay kuba tegeenba qofku hadii mubdilaadka soomkay ku dareen hadduu qofku la yimaado waxyaaba hadalkaa xun inuu ka jebin karayo diincaygi iyo dailacaygi iyo gaalnimada noocaas iyada waa isku waafaqsan haduu de qofkii la yimaado inuu soomka ka jabayo laakiin waxyaabihii kale fuxshigahaa hadduu mid idinka idinka mid ihi la caayo ama qofba uu la dagaalamo dadku way iska hawl badan yihin ha yidhaahda waan soomanay laba jeer waladii nafsu muxamedin biyadihi lakaluufu fami saaimi adyabu cinda allahi yawma alqiyaamati min riixi lmisk xadiidkaa markaa aynu goortii dhaweyto soo qaadanayni weeye xadiidku waxaa kaluu rasuulku fadliga soomka ku sheegay calayhi salaatu wasalaam soomka iyo fadligiisa qofka muminkaa dhiirigelinaya الصyam واlqur'an yshfacaani lilcabdi ywma اlqiyama soomka iyo qur-aanku way u shafaaco qaadayaan adoonka maalinka qiyaamaha yaqulu saaimu ay rabi manactu طacaama washahawat binahaari fashaficnii fiih waxa uu leeyahay soomku ilaahayow waa soomkiiba hadlaya ilaahayow wixii uu doonaya iyo raashinkiisii uu jeclaaba waan u diidaye ergan ku ahae iga aqbal wayaqulu qur'aan manactuhu nawma bilayli fashaficnii fiih fayushafacaan ilaahay aniguna waxaan u diiday inuu habeenkii seexdo oo in badan buu taagnaayo qur-aanka akriyay oo kucibaad ugu cibaadaysanayay ilaahay iga aqbal waa sanad saxiix xadiidkaas kusoo arooray labadaba way hadleen qur-aankiina wuu hadlay kalaamkii ilaahay soomkiina wuu hadlay inkastoo ay ahaayeen laba shay oo dee markaa aanay noo muuqanaynin oo macnawi haddana ilaahay baa ka dhigaya kuwa hadla ilahay baa ka dhigaya kuwa hadla shaficnii fiih fayushafacaan ilaahay aniguna waxaan u diiday inuu habeenkii seexdo oo in badan buu taagnaayo qur-aanka akriyay oo ku cibaad ugu cibaadaysanayay ilahay iga aqbal waa sanad saxiix xadiidkaas kusoo arooray labadaba way hadleen qur-aankiina wuu hadlay kalaamkii ilaahay soomkiina wuu hadlay inkastoo ay ahaayeen laba shay oo dee markaa aanay noo muuqanaynin oo macnawi haddana ilaahay baa ka dhigaya kuwa hadla ilahay baa ka dhigaya kuwa hadla waa fadliga runtii ku jire qofka muminka ay ku bushaaraysanay w xadiidkii saxeixaana isaguna fadliguu sheegaya caanka ahaa ina liljannati baaban yuqaalu lahu rayaan yuqaalu ywma alqiyaamati ayna saaimuun faida dakala aakhiruhum ugliqa dalika albaab waa special case way arrinkooda waa xaalad gaaray nimankaas ku sugayino maalintaa waa la yaahinaya ama waa la yawhinaya qofkii saayimka ah waxaa laleeyahay xaggay jira ii soomi jire me soomka caadaystay sunihii iyo faralkiiba imika waa waa noqonaya qofkii soomka caadaysan jira me ilan soomka faralka quran maahayn sunayaal badan baa nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu soomi jiray oo habboon inaynu ku dadaalno oo had iyo jeer qofku sunaha uu ku dadaala waxay keentaa inuu isbeer u noqdo faralka waxaa kaloo uu noqdaa inuu nafta carbis iyo layliga ay qaadato oo faralka u dhib yaraado markaad imika sunayaal badan tukanayso faralka ah ku safaadi maysa laakiin haddii sunayaasha oo dhan aada ka tagto faralka laftiisa hayrada ku jira ama in isagana aada soo soo jiidho khamiisaha iyo isniinta iyo ayaamulbiid iyo carafa iyo cashuuraa iyo nebigu caleyhi salaatu wasalaam maalmo badan ayuu noo jireeyay ayaabaha maaragtay la soomaya ama soomka sunaha albaabkaasi khaas buu yaha markay ka galaan wala la xidhayba marka dadkii aan soomi jirin dee halkaasi arrinkoodii ku haray soomku waxa ay culimadu uqaybiyaan saddex qaybood ayay uqaybiyaan laba waxa weeyaan midi waa soomkii sunaha ahaa oo dabcan isaga laftiisa dee qayba sii noqonaysa si kuwa aynu xusayna markii dhawey iyo soomka faradka ah soomka faradka ah waa saddex qaybood isagu soomka faradka ah waa saddex qaybooda bisha ramadaan soomkeeda inagu soo socota iyo soomul kafaaraat soomka kafaarada iyo soomka nadarka i soomkii sunnaha ahaa aada ku nadarto ama maalin ilaahay dartii inaad u soomto aada ku nadarto lilaahi calaya an asuma arbacata ayaam afar maalmood inaan soomo ayuu ilaahay igu leeyahy faral bay noqonayaan ama maalin sunno ay ahayd in la soomo sida sawmu yawmi caraf oo kale ayaad ku nadartay sunnaha laakiin faral buu noqonayaa soomkii kafaaraduna isaguna waa macruuf weeye oo matal kafaaradii had iyo jeer kafaaratu dihaar iyo kafaaratu lqatl iyo malaade kuwa dadkeena waba isticmaalaan iska adagti ama iska soo dulboodaan un dad soomulkafaara qof soomaya haduu qofku qof dilo dee khata iyo camdi mid kasta ha u dile labadii bilood bay ahayd in uu soomo oo mar hadde adoontiina ma jirto adoonkii la xoreynayay labayadig mid kasta ada ma jiro marka waxaa jira inaga waxa weeyaan ee kafaar ahaan loola iman karaa maadaama adoonkii la xoreynaya aanu jirin idcaamna dee ya waxay ahayd un labadii bilood inuu soomo qof labadii bilood inuu soomaa unba si aayaddu ay tilmaamayso marka haddii maktaba la bixiyo qofka ama ama hala qisaaso ama maka la bixiye ma jiro kafaaro layla cidi ma soo hadal qaado dilkaasi khata ha ahaado camdi ha ahaado noocu doonaya ha u yimaadee qofkii mar hadduu dil ka yimaado laba bilood ayaa lagu yeelanayaa in uu soomo mar hadduu kari karayo sawmu nadr sawmu isaguna waa saas oo kale sawmu dhihaar oo dadkan had iyo jeer dumarkooda ku shabahaya hooyooyinkooda sida hooyadooda ad iga xaaraantanta baalkii diyaarka laodhan jiray suuratu qasamic bilowgeeda ilaahay ka waramo ee kole hadduu furi waayo islaantii iska sii haysa iyadiina fasiyaamu shahrayni mutataabicayni min qabli an yatamaasa isagoo karayo ohanaya ma karayo raashinkan isaga guuraya waa qalad wey saddexdaa qaybood buu faralkii noqdaa marka imika wuxuun aynu si gaara uxusi lahayn soomka bisha ramadaan oo aayadda aynu akrinay ee suurat lbaqara ku sugan ilaahay oo kaga waramay ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun kutiba macnaheedu inuu farad yahay bay tilmaamaysa faradkaasina laguma keliyeysanine dad badan oo walaagahan oo muminiintii ora ahaa ayaa iyaguna soo soomayey shahru ramadaan aladi unzila fiihi lqur'aan hudan linaasi wabayinaati min alhuda walfurqaani faman shahida minkum ashahra falyasumhu falyasum rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay sunadiisa ama axaadiisa saxiixa in dee arkaanta islaamka uu kamid yahay soomku arkaanta islaamka uu kamid yahay marka taasi waxay tilmaantay xukumkiisa nusuustaas aayaadka iyo axaadiistaasi waxay xuseen in bishan aan la fududaysan karaynin oo ay faral tahay faral tahay arkaantiina kamid tahay arkaan islaamka aada baan u qiimo badantay qofka muslimka ah intuu nool yahay inuu ku fikiro inuu dhamaysto arkaanta ilahay caqiidadii wanaagsanayd siiyey uu salaadii la imanayo zakadiina bixinayo hadduu haysto waa inuu soomkii iyo xajkiina isku daya inuu dhamaystiro arkaanta si uu buuxsado islaamka si aan xaggiisa looga soo dhicin bishan ramadaan fadligeeda aada buu u badan yahay maalinkiisa iyo habeenkiisa labadaba waa fursad qaaliya waa mawsim la yaab leh mawsimka laga khaniimeysanayo wey khayrka la guranayo oo tijaaradu mawsim bay leedahay macnaha wakti mudan oo ribix badan iyo faa'iido badan la helayo waktiganina bisha ramadaana waa wakti aan la quuri karaynin qofka muminka aanu quuraynin habeenkiisa iyo maalintiisa midtaba inay cibaado la-aan ku dhaafaan runtii bushaaradaasanu nabigu bixinaya calayhi salaatu wasalaam markii uu ka waramayey bisha ramadaan ayaa waxa uu odhan jiray waa qad jaakum shahrun mubaarakun ifturida calaykum siyaamu tuftaxu fiihi abwaabu ljanna watuglaqu fiihi abwaabu ljaxiim watugalu fiihi shayaaطiin fiihi laylat khayr min alfi shahr man xurima khayruha faqad xurim faqad xurim hadii la shilada bil baa idin timid buu nabigu leeyay bil wuu sii bushaaraynaya asxaabta barakaysan maalinkii waxa waajiba in la soomo ilaahay dartii loo soomo taa ha la ogaado qof walaa muslime dhaga ha gasho wuu usii bushaaranyaa nebigu waxaa la furayaa albaabada jannada albaabadii naartana waa la qufulayaa shayaaiintiina waa waa iyagana waa qufulayin oo waa la xirxidhaya habeenkii qaaliga ahaana wuu ku jiraa ee qur-aanka uu tilmaamay inuu ka fadli badan yahay kun bilood kun bilood habeenkaasi aanu ku jirin marka de axaadiis badan oo saxiixa ayaa kusoo aroortay waxaa kamid a xadiidkiu nabigu ui calayhi salaatu wasalaam muslim uu warinaya asalawaat lkhams والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر labada jimco inta ka dhaxaysa labada salaadood inta ka dhaxaysa iyo labada jimco inta ka dhaxaysa labada ramadaan inta kudha ka dhaxaysa waxa ilaahay u salabeynaya wixii dembiga laodhan jira in la ildarayn ayaa la safaynaya mid waliba wixii ka horeeyuu salabeynaya laakiin xadiidka wuxuu nabigu raaciyay ida jtunibat ilkabaair haddii kabaairta laga dheeraado kabiiradiina waxay ku simantahay inaad ilaahay uga toobad keenta iyaduna kuguma nabno une oo laguguma musbaarina way kaa fuqi haddaad tawbad wanaagsan ilaahay uga toobad keenta iyadana marka sidaasaa addoonkii dembiga looga sifaynaya bishaas maqaama ramadaan imaan waxtisaba ufira lahu ma taqadama maqaama iyo saama riwaayada saxiixa labadaba waxa isagana waciid badani uu ku soo arooray atarhiibu min alfidri fi ramadaan bishaa ramadaan sagaal iyo labaatankaa cisho ama soddonkaa cisho inuu qofkii ishayn waayo oo naftiisii iraado uu u yeeli waayo go-aan ay yeelan weydo dabeetana afkiisii uu haysan waayo wuxuu iska dee waayo wixii la cunayay iyo wixii la cabayay iyo wixii afka laga odhanayay ayuu iska dee waayo dabeetana waa kaa maxsan baasho man afdara yawma min ramadaana fii kayri ruksatin rakhasaha allahu lahu lam yaqdi canhu siyaamu dahri kullu lam yaqdi canhu siyaamu dahri kullihi wain saama wuxuu rasuulku leehi sala allahu calayhi wasalam qofka iska cuna bisha ramadaan isagoo ruksadiiyaa haysanin fasax oo dadkii loo cudur daaray aan ahayn kii musaafirka ahaa iyo qofkii bukay iyo isagoo kuwa aan ahayn haddii uu isku dayo inuu qalleeyo oo sanadka oo dhan uu qalla ahaan u soomo kama qallaynayo kama gudayo waa sanadkii dee maalinkan la heli kari maayo macnaha maalinkaa isaga ah ee dhaafay ramadaan maalin lamida baan la helay ramadaanka kale ee soo galaana de ista wuu buuxaa oo janis ma laha oo ramadaankii kalea sugaya marka maadaama aan ramadaan kale la heli karaynin sanadka oo dhan ba ha soomee kama gudayo mushkiladaha jiray kamid tahi berigii hore dadku way soomi jireen soomku qof iska cudurdaar le mooyaane dadkeena wuu badnaan jiray laakiin iminka miyiga iyo magaaladaba dhalinyarada ha kusii badnaatee soomkii wuu soo yaraanaya waa mushkiladaha dadkii ku dhacay bay kamid tahay mushkiladaha inagu dhacay dad iska waaweyn oo qaar iska mas-uuliyin oo qaar iska xoog waaweyn ama qayilayunbaad arkaysa ama sigaar buufinaya ama meel yaroo xaaraan meel xaaraanta la odhan jiray hululanaya musiibo weyn madhariba iska rakibanaya maalinta wax ruksadiina ma jiro kaanabaa inaanay bishii bilaninba dhibkeeday kamid waa dhib aada u weyn wey dadku hadday ilaahay ka xishoon waayaan cid kale ka xishoonayaana ma jirto hadday ilaahay ka cabsan waayaan raja meeshi ma taalo marka arrintaa runtii dadka ehelka waa in lagu baraarujiya siiba dumarka oo kale waxaad moodaa inay isu dhigeenba inay yihiin adcaafunaas oo dabeetana soomba agtooda aanu oolin taasaa mid waliba markay iska gaashooto sharaabkeeda iska cabi hada salaam waynu kasoo hadalnay markaa bisha nusuusta inagoo soo koobkoobayna waa mawduuc ballaaran marka fadligiisi iyo xukumkiisiiba bishu maxay ku sugmaysa sida macruufkee marar badan ba aada maqashay laba arrimoodun laba arrimood midkoodun inuu yimaado imaa in la arko waa ima inay shacbaan dhammaato bishu inay dhammaato shacbaan haddii la ciidayna ramadaan inay dhammaato haddii aanay dhammaanin oo sagaal iyo labaatanaytayna waxaa lagu soomi karaa ama lagu afuri karaa aragii sumuu liruyati waaftiruu liruyati fain quma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana halaaiina yawma waa xadiidkii bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen min xadiidi abi hurayra marka dee hadii la yidhi shacbaan lagu xidhay dhamaystirkeeda inay shacbaan dhamaato tii laga arki waayo shacbaanna waa in lasii tiriyaa wey rajabtii kasii horeysayna iminka shacbaan baynu akhirkeeda joogna rajabna waa inay ku tirsanaataa shacbaanna waa inay ku tirsanaataa cibaadada marka loo dadaalay shacbaan waa imtixaan dadku way isku way ku murmayaan xaaway masaahid malaa subsidy bay bilaatay ya tii subsidy ay bilatay sabti sabti ku shan iyo toban axad iyo isniin todobiyo toban malaa saasay u badnayd baan filaya habeenkaa aada bay u weynayd waabay dayaxowdayba habeenkii axadda meelaha kolkaa kol hadday dhammaato dee shacbaan ay soddon noqoto meel lasii joogo male yaktiis ma laha bisha islaamku koob iyo soddon ma jiro sidaa daraaddeed sideed iyo labaatanna ma jirto oo february miya februaryna male yaktiisna male marka ama waa ashahru haakada wahaakada buu nabigu le alayhi salaatu wasalaam bishu way noqotaa saddexdaa jeeroo buuxa labadaa jeeroo nin tobanahiyo iyo mar la laabo shantaa farood midkood oo sagaal iyo labaatanaad maanaa kabitan leetar buu ugu qoray nabigu alayhi salaatu wasalaam far waaweyn ayuu dadka ugu qorayoo war bishu waa saas buui saddexdaa jeer way noqotaa buuxa mararka qaarkoodna laba jeer kolka saa la yidhaahda haddana mar la laabo sagaal iyo labaatan tobankii farood mid la laabo labadaas way noqon karta marka bishu waba iska dhibya tahayba shay kaalandarah iyo taariikh xisaabeed iyo kanfas kaloo la raacaya iyo midna ma jiro waa shaygaa la tirinayo iyo taan la eegayo tii la eegaya haddii hore loo waayo tan kalunbaa tirada la buuxinaya waaba iska dhabyarta sheekh sindani baa la weydiiye o la yidhi bal ka war haddaa dee kole dasaan isaga dhibyarta maxay u murmayaan dadka muslimiinta ila waa kuwa qoloba mar soomaysa istexisho kala horeynaya hadday doonaan asu laakin axyaana yadlucu lhilaalu siyaasa bisha siyaasadda dee laakin marmar soo baxda buuli hilaalu siyaasi bisha siyaasadda oo wadamo xugufi ay ka yarbaxaysaa odhanaya kole day kuwaasi maanta soomeen annagu me aanu ka dambaynayna qolo heblaayo maanta na soomi mayno anu safeeganayna innagana waabay dhacdaa halkeena firqado markay dadkao dhami wada afraan ama wada soomaan iyo kasii dambeeya way jiraan way dhacdaa boo fiirso waa alhawaa baa laya hawada dadku mar hadday diin raaci waayana laakiin hawaa ay raacaan rabitaankoodu wahago waa xad yeelan maayaan bishii saasay usugmaysaa saasaanu nabigu u cadeeyay calayhi salaatu wasalaam arrin iska soo ururayaba wey waxase culimadu ay isweydiiyeen malaatix gelinaya shaygan la yidhahdo ikhtilaafu lmadaalic ikhtilaafu lmadaalic macnihiisu waxa weye qoraxdiiba mar ayaa dee dadkii aan isku mar usoo wada baxaynin caalamka ama qaybihii kala duwanaa ee qaaradaha mar uma soo wada baxdo qoraxda sida macruufkii la ogsoon yahay waxa rag badan ay markaa kuba tegeenba caalamu islaami haddii meel kamid a laba arka inta kalena ay raacayso waxaanay markaa soo daliishadeen xadiidku nabigu ui sumuu liru'yati wa afdiruu liru'yati araggiisa ku sooma bisha araggeeda ku sooma araggeedana ku afura marka dee kolkuu leeyahay suumuu kolkuu leeyahay amarkani yuu u dhacaya yaynu ku sheegnaa ma carabtaynu ku sheegnaa ma asxaabtaynu ku sheegnaa maxaa keenaya qolo gaara in lagu sheegaday leeyihi ma daliilu caleyh maxaa u daliilo in qoro gaara lagu fasiro marka waxay iyagu ku tegeen naskaas iyaga oo raacaya in muslimiinta un lagula wada hadlayo marka haddii qolo kamida arkaan inta kalena inay kuraacayso laakiin waxaad moodaa qawlka malaa waaqica waafaqsan inuu yahay qawlka aimo badan ay ku tegeen oo ah in xadiidkaa lala akriyo xadiidka kale ee ibnu cabaas ninka qurayb la idhaha baa wuxuu ka yimi meesha sham la idhaha sham buu ka yimi madiinuu yimi bisha akhirkeedii cabdullaahi ibnu cabaas ba ay weydiiyeen war goorma qurayb oo aragteen markaad xaggaa iyo sham joogtay bishii waxaanu aragnay buli habeenkii jimca adigu miyaad aragtay quraybow ibnu cabaas baa weydiinaya ha waanu aragnay anigaaba arko dadkao dhan way arkeen mucaawiyana dee ummadii wuxuu faray in la soomo saasaa lagu soomay maalintii jimcii baa la soomay ibnu cabaas wuxuu leeyahy haddaanu reer madiinana anagu waxaanu aragnay maalintii sabtidii falaa nazaalu nasuumu xataa nukmila halaatiina aw nara ama soddon baanu dhamaystira ama waanu arki markaa qurayb baa wuxuu i alaa taktafi biruyati mucaawiyata wa siyaami oo mucaawiya dee halkaas hooyadaan kuleeyahay madaxii muslimiinta miyaad soomaynin miyaad ku raacayn markaa ibnu cabaas wuxuu i la haakada amarana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu saasuu nafaray kolkaa hadii uu halkaa saasuu nabigu nafaray ba yidhi xadiidku waa marfuuc muslim baana wariyey iyo tirmidy taasi waxay tilmaamaysaa in xadiidku waa marfuuc ana saxiix marka naskii hore kanaa lala akriyayaa bay leeyihi oo nafkan ibnu cabaas wuxuu fasirayaa kaa hore kaa hore hadduu si caama u hadlayo muslimiinta o dhan ula wada hadlay kanina wuxuu tilmaamayaa in qolo waliba ay ku xisaabtamayso intii qoraxdu ay mar usoo wada baxaysa ama xisaab gaara ay yeelanayso ikhtilaafuulmadaalica halkay ka keenaan culimadu waa taa wey ficlanna malaha imanka taasaa u dhawa intii qoraxda isku maalina dee iminka marka la eego induruusiya iyo dee bariga iyo marka la eego america dee ma isku maalin ba isu saacadood baa udhexeeya innagaaba malaa sideed saacadood inoo dhexeeyaan qaaradaha galbeedka adduunyada kuwana ilaa qaaradaha qaar bay udhexeeyaan ama wadamada qaarkood bariga iyo galbeedka oo kale ilaa saddex iyo toban saacadood baan filaya ama afar iyo toban kuwa ugu badan dababa kala maalinba kala maalin marka inaga oo kale dee wadamadan aynu iska agdhowna ama xagga khuduudda aynu ka midhaysanaha ee jaarka ah sida khaliijkan oo kale siibaa dee inahan soke ee sacuudiga iyo yamanta iyo iyo jabuuti iyo isku mar lacben nagaa la odhan karaa qoraxda isku mar bay noo soo wada baxda isku marna way noo dhacdaa imaaraadka iyo bakistan iyoba dee bariga sii xigo saacaday noo dhaxaysa kaasoo kale waa la odhan karaa marka dadkii saaha loo qaybiyo intii isku maalin markay qol aragta kuwa kalena ha ku raacay inaguna de inaynu malaha mustaqil noqonaaba isumaynaan dhigin inaynu mustaqil noqono xagga shahriga iyo kudadaalkiisa inaynu taabic noqono aynu cid u raacno mooyaane waayo dadaal aynu bishii shacbaan kusii samayna iyo dadaal iska xil saaro rayidkii mas-uuliyiinta cidina iskama xil saarta bishii ka ay soo gelaysun baa la baraarugaa dabeetana kolkaa horena arag baa lagu adkaystaa marka dambena islaamka hala raaco muslimiintii oo dhan baa ciiday aan ciidi markaa farqi baa ka soo baxaya haddii kolkii horena arag lagu adkaysto maalin laga hadho marka dambena laydhaa macaljamaaca war muslimiinta ilaahay oo dhan baa ciiday aan iska ciidno bishiina sagaal iyo labaatan noqoto maxaa ka soo baxaya ti sideed iyo labaatan la haddii maalintii hore laga hadhay maalin markii dambena macanaas la noqday macaljamaaca bishiina sagaal iyo labaatan noqotay maalin baa hawada ubax xaguu mahay maalin maalinkaa cidba isma weydiiso taana intaas aynu kaga gudbi lahayn waxaynu sii raacin lahayn intaa aynu kusoo gebagabayn lahayn soomku runtii dadka wax akriyo mooyaane dadka caamada waxyaabaha usii muhiimkaa waxaa kamid a in ay ogaadaan lafdhabartiisa lafdhabartaas oo ah arkaanta iyo shuruuda iyo mubdilaadka intaa qofku in si wanaagsan u qaato oo dabeedna ehelka la gaadhsiiyo iyo dumarka iyo qofka dee bulshada uu dhex joogo inuu gaadhsiiyo aad bay muhiim uta arkaanta soomka iyo waxyaabaha burinaya iyo waxyaabaha shuruuda macned waxa wey shardigii hadii la waayo ama ruknigii la waayo waxaa imanaya mubdil min almubdilaat waxyaabihi burinaya mid kamid a waxaa sii raacaya sunayaasha ruxinaya soomka cibaado waliba waxay leedahay asaasiyaad ay ku taagantahay sida gidaarka iyo kaabadahan oo kale iyo waxyaabo qurxinaya oo decorationkiisa ka qayb qaadanaya sida baalka rinjiga iyo laydhka iyo waxaasoo kale iyo waxyaabo sida cagafta duminayo ay tahay in laga ilaaliyo si kayaankii cibaadadu uu usii jiro in laga ilaaliyo ubaahan intaba marka iyo sunayaasha iyo waxa soo raaci karo malaha shanaad mubaaxaadka waxyaabo qofku uu ismoodsiinayo inay burinayaan ase aan waxba yeelayn waa arkaanu siyaam wa shuruudu siyaam wa mubdilaatu siyaam masnuunaat siyaam wa mubaaxaat siyaam shanta arimood baynu habeen dambe soo kooba insha allah wallahu aclam
su-aasha labaad oo la xidhiidha kafanta a tidhi ubad iga dhintay ayaa lagu kafmay maryahuna kafantu runtii waa shay waajib ahoo qofku marka uu dhinto afar shay oo u waajiba oo ummadda ka dambaysa ku waajibaya ayay ka mid tahay in la maydho kafan lagu xidho lagu tukado la aaso afartaa arrimoodba iyo dee xuquuq wixii lagu lahaa in laga bixiyo afartaa ari shantaa arrimoodba markuu dhinto qof cidda ka dambaysa waajib bay ku yihin kafantu markaa nawcay noqonaysa inay noqoto maro cusub shardi maaha inay noqoto maro cadna shardi maaha labadaba way wanaagsan yihiin un siiba maracad inay noqoto waxaa laga faa'idaysanayaa un dhiirigelinta uu nebigu ku dhiirigeliyay calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiintaa markii ula hadlayay baa waxau ihi dharka cad xidha kuwa geeriyoodayna ku kafma markaa qofkan had iyo jeer nool sida ay dharka cade nadiifta ah ee saafigiihi ugu wanaagsan yihiin ayuun baa qofka dhintayna ay ugu wanaagsan yihin oo imika adigu inaad dhar cad xidhataa dee mar walba daruuri maaha haddana daliilku uu kugu dhiirigeliyey qofka la kafmayana dar caddi shardi maaha oo daliil gaara kusoo arooray ma jiro laakiin kaa dhiirigelinaya dharka cad ayuunbaa loo soo qaataa almuhim mara la isticmaalayna qof m qofka waa lagu kafmi karaa mid midab leh oo aan caddaynna waa lagu kafmi karaa bacdu saxaaba khulafaa rashidiinka mid kamid a ayaa uu sii dhimanayay kolkaasaa waxa uu lahaa markay kafmaysaan kafantayda ha ka dhigina tu cusub qofka cusub baa qofka nool baa u baahi badan marada cusube maryaha cusub dadka nool siiya oo aniga igu kafma ee marada hunka ah ee aan cusbayn maadaam dee aan geeriyooday oo mayd aan ahay ciiddu ay cuni doonto marka waxba ha ka warwarin kafan aad u bixinaysaana ma jiro taa hunkeen lagu lagu kaftay unbay ku ansaxda insha allah wallahu aclam
dhegeystaha magaciisu yahay maxamed cabdi oo hargeysa degan baa isna su-aalna soo weydiiyey wuxuu yihi haddii aan damco inan guursado oo markaan israhdo gabadh carmala guurso gabadhaasi oo waalidkeeda ay joogaan magaalada haddii aanu markaa isqarsano diinta islaamku maxay ka qabtaa oo guurkeeda iyo meherkeedaba aanu waalidkeed ka qarin
alxamdulilah soomaalidu waxay ku maamahaan gojoxo geel wax kol lagu qaato ka weyn macnaha shay la qariyo oo darafta lagu laabto way ka weyn tahay guurku wax la qariyo wuu ka weyn yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadan islaamka markuu la talinayo waxau ihi aclinu nikaax bu guurka muujiya oo agab ha loo garaaco iyo waxyaabo tilmaamaya oo caddaynaya halkan in laisku guursaday sinaduna waa wax fool xun oo dadku ay qarsadaan guurkuna waa wax wanaagsan oo la muujisto saa darteed waalidka iyo xigtada in laga qariyo maahe waa in lagu farxaa oo la muujiyaa cidda inanta laga guursanayaana shuruudo adag iyo adduunyo waa inaanay ku xidhin carmasha haddaynu usoo noqono carmashiyo inantu waxba kuma kala duwana xagga guurka mid waliba way u baahan tahay mas-uul xigta u ah ama aabbo iyo awow ha ahaado ama kuwii kaleba mas-uul xigta u ah oo guuriya way u baahan tahay kaa haddii la waayana ka kusii xigunbaa guurinaya giddigood haddii la waayana qaadigaa guurinaya laakiin gabadhu ismana guuriso cid kalena ma guuriso sidaa daraaddeed qadiyadan odhanaysa carmashu iyadaa isguurin karta ama dumaashuba waa mid runtii caado soomaaliyeed u noqotay oo qalaba carmashu iyo inantu meel quray ku kala duwayn marka la guurinayo siduu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa carmashu waxaa la weydiinayaa buui inay amar bixiso athayib tusta'mar amar baa la weydiinayaa heblaayo hebel ma kuu guurinaabaa la odhanaya waa inaanay aamusinay tidhaahdaa ha walbikru tustaadan inantana idan baa la weydiisanaya oo fasax ah oo amarkaa ka sokeeya wa idnuhaa sukuutuhaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam hadday aamusto wuu soconaya oo wuu hirgelaya intaasun bay ku kala duwanyiin inantu hadday way xishood badan tahay aamusto waxaa loo qaadanayaa aamusana joogo codkiisu waa haa in ay haa tidhi unbaa laga soo qaadaya laakiin carmashu waa inay haadeeda ina maqashiisaa waa ka markaas imaamu shaafici qaacidada dejiye ah laa yunsabu lisaakitin qawlun qof aamusay cod looma nisbeeyo sidaa carmash oo kale waa qofka codkiisa loo baahan yahay walaakina asukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaanu meelse war cad looga baahan yahay hadduu qofku iska aamusuu waxba sheegi waayo macnaheedu waa haa waaba sida inantoo kale qaacidada labadaa u qaybsan marka intaasun bay ku kala duwan yihiin mid walibana se mas-uul way u baahan tahay marka intuu inantii carmash ahayd dabakaayo ka hela inuu giraarun ku meheriyo maya waa qaladee awliyadeeda iyo xigtadeeda ha lala xidhiidho wallahu aclam daahir jaamac ducaale ayaa su-aal na soo weydiiyey su-aashaasi waxay ku saabsan tahay xagga salaada waxau yihi berigii hore waxaanu tukan jiray marba salaada aanu markaa tukanayno anagoo magaceeda sheegaynaa tusaale ahaana usalli fardal duhri oo kale ayaan oran jirnay waxaana dhawaanahana culimada aan ka maqalay iyadoo laleeyahay way dhamaystiran tahay salaadu haddii allahu akbar lagu soo koobo diinta islaamku arrintaa markaa maxay ka tiri
alxamdulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa maalinku ag tukaday ninkaasi kolkii uu salaadii dhameeyuu nabiga u yimi oo u salaamay wuxuu yihi salli fa inaka lam tusalli war oradoo salaadii ku noqo maa tukanini laba saddex jeer kolkii uu sidaa uga qalabqalabsiiyu sii qaribay ayuu nabiga u yimi oo wuxuu yihi intaa ma dhaafinayo halkaasay iga taagan tahay ibarwax nebigu markii uu isu diyaariyey ninkan inuu wax baro wuxuu salaadii uga bilaabay markaad isu salaadaad xidhanaysa allahu akbar dhe xadiidkaasi waa xadiid caan ah culimada axkaamtuna aad bay u dhigdhigaan oo axkaam badan uga soo saaraan waxaana loo yaqaanaa xadiidu musiyu salaati ninkii salaadiisa xumeeyey xadiidkiisa loo yaqaana wuxuu uga bilaabay oo uu yidhi allahu akbar dhe markaad salaada isu taagto dabeetana qur-aanka inta aad taqaano ee ku sahlanaata akri marka ugamau bilaabin usalli iyo inahan aynu idhaahno ugamau bilaabin idan markaa salaadu halka waajibkeedu ka bilaabmayo waa xidhashada xidhashada allahu akbar baa markaa ay ka ka bilaabmaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadu ka warramaya waxau ihi miftaaxu salaati tahuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliil